wasaaradda beero xukuumadda federaalk soomaaliya cagafcagafyo cusub oo deyrow labaatanka wareejida beeraleyda soomaaliyeed kusi korlanka qaada walhasaarowka beero dalka ujeedka sheenowka iyo qaybinta cagafcagafyadu iyo wasaaradda beero sheegtay iniya markaasayti fadaas ini garab surunta beeraleyda soomaaliyeed oo doorkale dhaqaalo dalka agaasimaha guud ee wasaaradda beero xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud yo sheegay in wasaaradda beero cagafcagafyadu oo dhoorka iyo door weyn ku qaada doonaan walaasaarowka dalka beertaa lagu falaa beertaa lagu abuuraa annaga annaga kii makiinadii carrada rogaysa un un baan hadda haysanaa laakiin adduunku wuxuu gaaray hal makiinadaasi inta la jeeda afar shaqa isla qabanaysa waxay qabanaya qeedii oo caradii muxuu ahay cara rogi makiinadii yaambadii carada rogaysay tii simaysay ku xijane tii laynka u jeexaysay ku xijane tii abuuraysay ku xijane hal qofaa mara dadkaasaana maanta waxaan rabnaa suuqa inaan wax kala gadano oon kula tartano annagana yaambadii aan la taaganahay marka waxaan rabnaa almiina yaambadii anagoo weli haysana waxaan kaashan inaan helno yacni waana dhaqan aada beeraleyda soomaaliya u taqeen laakiin dagaaladii ahalku say u dhacena waxaa yaraatay keenideedii wasiirka wasaaradda beero xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree iyo sheegay in wareejinta cagafcagafyadu wasaaradda yee ku gohonta dhiirigelinta iyo walhasaarowka dalka cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beeraleyda soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buukin garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqaynayo ama si firiya loogu shaqaynayo hadba siday u kala liitaan wasaaradda beeruhu waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax saasaarkii dalka iyo fuur iyo maaragtay cuntadii iskufilnaashihii cuntada ee dalka wasaaradda beero xukuumadda federaalk soomaaliya horeyn sheegtay in beeraleyda dalka oo la maalgeliyay qayb weyn ku qaada doonaan walhasaarowka iyo dhaqaalo dalka